بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الناظم رحمه الله وزاد حفيد المجد او جاء وعيده بنفي لايمان ولعن مبعديه كشرك وقتل النفس لا بحقها واكل الربا وعن كسو جرني كتابك نظم الكبائر كبيرتي كوباد يا كبيرتي لباد وصومرني kabiirada saddexaad ayaan gudagelaynaa kabiirada saddexaad oo ah ribada cunitaankeeda iyo ku macaamilka ribada lagu macaamilo ribada waxa la yidhaahdo asalkeedu waxay u qaybsantaa laba qaybood riba alfadli iyo iyo riba nasii'a riba nasii'a waa ribo deynka calaaqa la leh oo deyn ku saabsan qofka hantiilaha ama in wax laga daynsado dadka qaar ay ka maarmi waayeen ayaa wuxuu ka faa'iidaysanaa duruufta qofka deynka goobaa haysata markaasu wuxuu leeyahay haddaad deyn iga rabto deynka oo ku siinaa laakiin bishardi intaan ku siiyey ka badan intaan ku siiyey ka badan ayaan kugu yeelanaa oo tusaale ahaan kun dollar haddaan ku deymiyo lacagta aan kugu leeyahay kun iyo boqol dollaray noqonee waa nuuc ribada ka mid ah oo deynkana ku timid sababtiisa saas waxaa ka badan in qofka la yidhaahdo deynka qaadanaa deynka waa ku siinaynaa laakiin waxaad nagu siinaya wakhti mucayan ah oo xoolaha naga nagu soo celi ayaan kala qoranaynaa kun dollaraan ku deyminaa bishu markay dhammaatana kunka dollar waa kaa rabaa bishu markay dhammaato kunka haddaad ii keento wax kunka ka badan kaama rabo haddii bishu markay dhammaato kunka aad ii keeni weydana waxaad ogaataa wakhti walbo kuu kordha lacagaa kugu kordhaysa bil walba toban dollaraa kugu kordhay ogaa faraqana kugu dhegi maayo markaasaa waxaa laga yaabaa kunkii dollar toban kunoo dollar iyo labaatan kunoo dollar iyo boqolaal kunoo dollar inuu ku gaaro qofkii waa ribo waana ribadii jaahiliyadu inta badan ay ku macaamili jireen waxaa kaloo qaybta labaad ay tahay ribada la yidhaha riba alfadli waxyaabaha ribadu ay gasho sida dahabka iyo fidada oo kale shay ashyaadaas ka mid ah ayaa la isku beddelanaa masalan dahabaa dahab lagu beddelanaa laakiin waa la kala badinaa labada dahab oo waxaa leeyahay dahabkan nuuc hebel waaye waa dahab qaali ah shantiisa garaam waxaa lagu rabaa toban garaam oo dahabka nuuciisa kale ah ama nuuca raqiista ah ribay noqoy arrintaas laakiin nuuceedu waa riba alfadli ribada ilaahay marka subxaana wa tacala waa xarimay waana kabiir min alkabaa'ir nabigu kabaa'irta markuu tirinayana ribada waa ku daray ilaahayna subxaana wa tacaala qur-aankiisa ribada waxaa ilaahay uga hadlay si faahfaahsan qofkii ribada macaamilkeeda ka tegi waaya markuu xaaraantinimadeeda ogaaday kadibna waa qof ilaahay subxaana wa tacaala ou dagaal ogeysiiyo qofkaasi qof ilaahay dagaalkiisa u bareeri karta ama ka bixi kartaa una ma jirto waxay qabaan marka oo ku wajahaan oo ku socda dadka ribada ku macaamila dagaal ilaahay subxaanahu wa tacaala ilahay wuxuu leeyahy ya ayuha aladiina aamanuu attaquu llaha wadaruu maa baqiya min alriba in kuntum mu'miniin dadka mu'miniinta ahu ilaahay ka cabsada ee ribada wixii ka soo haray iska daaya fain lam tafcaluu faadanuu bixarbin min allahi wa rasuulihi ya ilaahay haddii aadnaan samayn waxaa laydinkugu baaqay oo ah inaad ribada ka tanaasushaan waxaad ogaataan oo laydin ogeysiinaa dagaal ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo dagaal rasuulkiisa dadkana ilaahay subxaana wa tacaala waa u naxariistay haddii adoo aankay ribo ku macaamili jiray aad tooba keento ama khabarka iyo waxyigu iyo diintu ku soo gaarto ribada xaaraantinimadee sheegaaya lagu dhihi maayo macaamilkii ribada oo dhan iyo wixii ribaba marba ay soo dhex gashay iska tuur lagu dhihi maayo oo haddii dad aad deyn ku laheed deynkii aad dadka ku laheed oo ribaduna kuu saareed waxa dhan waa lagaa qaaday waxa dhan iska daa lagu dhihi maayo ee waxaa lagu leeyahay raasulmaalkaada qaado iyo wixii ada walaheed laakiin wixii ribadahay ka tag kun dollaraad qofkaan deemiday ribaa kuu saareed ribadii toban kunay noqotay waxaad u haysatay koob iyo toban kun oo dollar ninka inaad ku leedahay haddaad ilaahay ka cabsane qofkaas kunaad ku leedahay kunka ka qaado kunka inaad ka qaadata laguu diidi maayo ilahi wuxuu leeyahy subxaana wa tacala wain tubtum falakum ru'uusu amwaalikum laa tadlimuuna walaa tudlamuun ru'uusul amwaali kumaad leedihin ra-sulmaaladiinaad leedihin haddaad tooba keentaan kunkii aad qofka ku leheed ka qaado inaad wax dulmida lama ogola oo qofkaan xoolahaada ku leheed aad ka qaadato adigana lagu dulmi maayo oo xoolahaadii meel cidlaa laga dhigi maayo waxaa laga yaabaa dadku inay isdhahaan qofkan qofka deynka ku leh qofkiina uu deynkii keeni waaye xilligii lagu ballamay deynkii inuu keeno maxaa u faa'iidaa qofkan maxausa samaynaa qofkaas maxau maxaa la gudboon ilaahay waa ka warramay subxaanahu wa tacala wuxuu yidhi wain kaana duu cusratin fa nadiratun ilaa maysara qofka deynka lagu leeyahay hadduu yahay qof aan hantidii inuu iska bixiyo aan awoodi karin ha loo kaadiyo ilaa qofkaas ilaahay subxaanahu wa tacaala xaalkiisa fududeeyo oo ilaahay wax ka siinayo subxaanahu wa tacaala hadduu yahay qof wax awoodi karaa laakiin qofka meermeeraana maxkamadaa kuu furan maxkamadda ka dacweey kunkaadii dollarna ku dacweey laakiin riba iyo xaaraam ha u bareerin ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu leey ya ayuha aladiina aamanuu laa ta'kulu riba adcaafan mudaacafa ribada ayaan la cunin iyadoo lama laaba weliba iyadoo lama laaba iyadoo hal laaba waa isku ribo cunitaankeedana waxaa la mid a macaamilka ribada lagu macaamilo haddaad guri ka dhisato iyo haddaad cunto waa isku mid haddaad qof siido iyo haddaad cunto waa isku mid haddaad ribada inta ku soo macaamisho aad tidhahdo masaajidaan ka dhisaa agoonaan ka quudinaa nin raba cunaad noqone haddaad dhar ka guntatood ka labisato ama kitaabaan kala baxa aad tidhaahdo nin raba cunoo kalaata dadka ribada cunaana ilahi wuxuu sheegay subxaanahu wa tacala maalinta qiyaamo sidii dad waalan oo jinniyo qaba oo jinni ridridaayoo dhacdhaca oo hadba dhinacu dhaca iyagoo ah inay qiyaamaha soo baxayaan oo qubuurta ka soo baxayaan waxaa saas u ridridaana waa ribadii adduunyada ay cuni jireen oo ay ku macaamili jireen ilahi wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacala aladiina yakuluuna ariba laa yaquumuuna ilaa kamaa yaquumu aladii yatakhabatuhu shaytaanu min almas dadka ribada ku macaamila oo ribada cunaahi maalinta qiyaamo xabaasha ma ka soo kacayaana ilahi yidhi subxaanahu wa tacaala sidii iyagoo ah mahane qofkii waa laa oo jinnigu ku dhacay ee jinnigu ridaayo oo kale maahane waxay sheegaan culummadu cidhaan caloolahooda la weynaynaa maalinta qiyaamo wadaamo waaweynaa calooshooda laga dhiga marka calooshii waxay noqonayaa calool qofka katan badan qofkii marka waa dhacdhaca saantuu dhulka la weyna calooshiyaa bararaysa maadaama adduunyada calooshaan uu xaaraan ku shubi jiray iyo ribo ku shubi jiray markaasaa qof walboo dadka ka midu waxay ogaanaya qofkaanu ribo cuno inuu ahaa jiray adduunyada kadibna ilahi wuxuu sheegay subxaanahu wa tacaala waxa ay sababsadeen dadkaas ayagoo noocaasa qiyaamaha la soo saaraa markaasaa alla yidhi dalika biannahum qaaluu inama albaycu midlu riba wa axala allahu albayca wa xarama alriba ribadii iyo beeciyay isku mid ka dhigeen aayaddan goodis wuxuu u jiraa dad badan oo laga yaabo in waxyaabo ribo ah inay dhahaan beecoo kale waaye oo ay beecii kala mid dhigaan waxyaabo ribo ah goodiisaa ugu jira se ilahi wuxuu leeyahay dalika biannahum qaaluu inama albaycu midlu riba waxay leeyiin sida beecuba uu yahay wax faa'iido laga goobo ayaa tanuna waxay tahay wax faa'iido laga gooba iyada laftirkeedu ilaahay laakiin wuxuu yidhi waaxalla allahu albayca wa xarama ariba beeca ilaaha ogol ribadana ilaahay waa mamnuucay subxaanahu wa tacaala kadibna ilahay wuxuu sheegay subxaanahu wa tacaala qofkii waanada iyo wacdigu u yimaado oo lagu baraarujiyo ribada xaaraantinimadeeda markuu ogaado ribada xaaraantinimadeedana ka fogaada in ilaahay subxaanahu wa tacaala qofkaas amarkiisu uu xaggiisa ka dhigay loona dhaafaha laga wadaa qofkii laakiin laabta wixii uu leeyahay alla sheegay subxaana wa tacala wuxuu sheegay ciddii laabata oo ribada macaamilkeeda ku laabata iyadoo loo caddeeyey ribadu inay xaaraam tahay kadib inuu ahlu naar yahay alla sheegay subxaana wa tacaala ilahi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala faman jaa'ahu mawcidatu min rabbihi fantahaa falahu ma salafa wa amruhu ila allah waman caada fa ulaa'ika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun arrintu arrin sahlan maa waa arrin khatar ah qofkii ribada macaamilkeeda ku laabtay ilahi wuxuu yidhi waman caada fa ulaa'ika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun waa asxaabu naar naartana way ku waaraayaan yahuudda waxaa ilahay noo sheegay subxaana wa tacaala waxyaabo fara badan oo waxyaabaha macmacaan ah oo waagii hore xalaal u ahay waagii dambe in laga xarrimay waxyaabihii yahuudda waxyaabaha macmacaan qaar ka mida looga xarrimay waxaa ka mid ah sida ilahay noo sheegay subxaana wa tacaala macaamilka ribada ay ku macaamili jireen ciqaab arrintaas ka dhalatay ayaa waxay gaarsiiday in waxyaabo ayaga waagi hore ay u xalaal ahaa oo waxyaabaha macmacaan ah laga xarimo ilahi wuxuu leeyahy subxaana wa tacala fabidulmin min aladiina haaduu xaramna calayhim ayibaatin uxillat lahum wabisadihim can sabiili illahi kaiira waaakhdihim alriba waqad nuhuu canhu waxaa ka mid a waxyaabaha sababay waxyaabo ayaga xalaal u ahay oo tayibaadka ka mid a in laga xarimo yahuudda waxaa ka mid a riba cunitaankooda ayadoo weliba ribada laga reebay oo laga mamnuucay ribadu markaa waa xaaraam waana kabiira min alkabaa'ir waana shay inuu xaaraan yahay aayadaha qur'aankaahu ilaahay uu ku sheegay subxaana wa tacaala nebiguna axaadiistiisa uu ku sheegay muslimiintuna isku waafaqsan yihiin xaaraantinimadeeda waa ribadee qofka ribada cuna ama ribada ku macaamilana waa malcuun oo nabigaa lacnaday calayhi salaatu wasalaam lacnaduna wax sahlan maaha nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam lacana allaahu aakila ariba qofka ribada cunaa ilaahay ha lacnado ilaahay naxariistiisa ha ka fogeeyo ha ka dheereeyo kan cuno keliya maaha iyo wa muukilahu iyo midka cunsiiya dadka ribada qofkii yidhaahdadan marti qaada ah xoolo ribaana ku marti qaada sadaqadan qaada ku yidhaahda xoolo ribaana kugu sadaqaysta xoolihii waa ku cunsiiyey hadduu rabo asagu yuusa cunin waa malcuun laftirkiisu kii ribada asagu qaatee cunay waa malcuun kii ribada inta soo qaaday yidhi dadaan sii haana waa malcuun asna wa shaahidayhi labada qofood oo macaamilka ribada lagu macaamilaa ka markhaatigaana oo nootaayada soo fadhiisee ee gurigan bangigu uu bixinaa oo ribada lagu bixinaa ayaan markhaati ka nahay labada qofoodoo dheheena ayaguna waa lacnadan yihiin wa shaahidayhi yaa nabigu yuri calayhi salaatu wasalaam lacana allahu aakila ariba wa muukilahu wa shaahidayhi wa kaatibahu kaatibka kan qoraa kombyuutarka ku qoraa ama nootaayada joogo dadka wuxuu kala qoraa oo dadkan u kala qoraan macaamil riba ah isagoo og macaamilku inuu ribo yahay asna waa malcuun waa malcuun waa mid lacnadan we arrintu marka waa arrin khatar ah kii cunaa la lacnaday kii dadka cunsiiyaa la lacnaday kan markhaatiga macaamilka ka ahaa la lacnaday waxaa kaloo la lacnaday midka qoraayiga ka ahna waa lacnadan yahay wuxuu sheegay nabigu calayhi isalaatu wasalaam ribadu inay tahay saddex iyo toddobaatan baab saddex iyo toddobaatan nuuc oo kala daran wuxuu sheegay marka nabigu calayhi isalaatu wasalaam nuuca ugu dembiga yar inuu xagga dembiga la eg yahay ninku inuu hooyadiis kufsado oo kale wixii ka dhalan lahayo dembiya wax yar miya waxaas nin inuu hooyadiis kufsado hooyadiis ka sinaysto foolxumadeeda waa la ogyahay ribada nuucyadeedu wuxuu nabigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam dhowr iyo toddobaatan nuuc inay tahay nuuca ug dembiga yar nuucyadaas aa wuxuu la dembi eg yahay ninkuu hooyadiis kufsado hooyadiis ka sinaysta nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi arriba alaaatun wa sabcuuna baaba waa saddex iyo toddobaatan baab saddex iyo toddobaatan qaybood waay ribadu aysaruhaa midlu an yankixa arajulu ummahu abwaabtaas midka ugu dhibka yar ugu fudud ugu dembiga yar wuxuu la dembi eg yahay oo wuxuu la egyahay xagga jurmiga ninku inuu hooyadiis kufsado hooyadiis boodo ilaahay hanaga badbaadsi sidoo kale dadka muslimiinta waxay wada ogyihiin zinada xaaraantinimadeeda zinada iyo ribadana dadka in badan oo ka mid ah xagga dembiga waxaa la weyn zinada laakiin ilahay agtiisa saas maaha labadooda waxaa dembi badan ribadaa dembi badan ribadu wax sahlan maaha ribadu dembigeedu wuxuu gaaray in qofkii caamilka ribada ka leexa waaye ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dagaalkiisa ogeysiiyo uu yidhaahdo hebelow dagaalkayga u diyaargarow ama qofkii saas ku macaamilow dagaalkayga u diyaargarow in ilahay yidhahdo subxaanahu wa tacaala wuxuu sheegay nabigu marka calayhi salaatu wasalaam hal dirham dirhamku waa lacag laga tumo qalinka laga tumo diinaarka waa ka raqiisan yahay hal dirham qofku inuu cuno oo ribo ah ouna og yahay inuu ribo yahay ayaa xagga dembiga waxay ka badan tuuri nabigu calayhi salaatu wasalaam soddon iyo lix goor ou sinaysto hal mar maaha soddon iyo lix goor ou sinaysto qofka waxaa ka dembi badan hal dirham oo ribaa inuu qofku u bareero cunitaankiisa hal dirham waaye anke maaha laba dirham maaha shan dirham maaha kumannaan dollar maaha macaamil fara badan maaha hal dirham oo ribaadnimadiisuu ogyahay qofku inuu cuno waa ka dembi badan yahay demb dirhamkaasi soddon iyo lix goor oo qofku uu sinaysto nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi dirhamun yaakuluhu alrajulu wahuwa yaclamu dirhamu riba yaakuluhu arajulu wahuwa yaclam qofku dirham riba ah oo qofku og yahay inuu ribo yahay cunaahi cunitaankiisu ashaddu cinda allaahi min sittatin wa halaathiina zinya min sittatin wa halaathiina zinya soddon iyo lix goor ou sinaysto waa ka daran yahay dirhamka cunitaankiisu arrintan marka arrin sahlan maaha dadku inta badan waa iska dhayashadaan arrin marka macaamilkeeda in laga fogaado ay waajib tahay waa caalamka bunuugta ka shaqayda haddeerna intooda badan saasay u dhaqmaan waxaana laga yaabaa intooda badan inay dhahaan haddii bangiga aan ribo uusan ka shaqaysanaynin waxaa laga yaabaa inay dhahaan bangigu ma furaa karo ma shaqay karo bunuug waa jirtaa sharciga ku dhaqanta laakiin way yar tahay markii loo fiiriyo bunuugta kale markii loo fiiriyo bunuugta gaaladu kulligood ribay bay ku macaamilaan gaalay dee awelna gaalayba ahayd bunuugta dadka muslimiinta u furan in badanoo ka mid a ankee ribadaasay ku macaamilayaan bunuugta noocaas oo kale ah ka shaqayntoodu waa xaaraam se waa tacaawun cala alifmi walcudwaani xayaysiintoodu waa xaaraam dadka iska leh ama mas-uuliyiinta ka ah ama maal gashaday dad dembi ku jira oo ribadaas ku macaamila ay noqonayaan sheer in laga noqdaa ankee sax maaha bunuugta noocaas oo kale ah in lala macaamilo ankee ma fiicna maxaa yeele macaamilku wuxuu keenaya in qofka uu wixiisu ay sii bataane macaamilkan horta kumaba sii jiro macaamilka ribada mar walba waa laga fogaadaa macaamilka ribada mar walba ka fogow yoaan riba kuu dhuumanin baahay u dhimo intaad riba cuni laheyd nabiguna calayhi isalaatu wasalaam wuxuu yidhi ijtanibuu asabca almuubiqaat toddobada waxalaagta ka fogaada oo dunuubta waaweyn ah waxaa toddobadaas ku jirtay wa aklu riba nabigu ku sheegay calayhi isalaatu wasalaam ribada cunitaankeeda dadku inta badan ribada macaamilkeeda waxa ku kallifaahi waa inay faa'iide adduunya ka raadinayaan laakiin ribadu faa'iide adduunya ma laha bal waxay leedahay khasaaray leedahay ilahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala yamxaqu allahu riba wa yurbi asadaqaat ribada ilahay subxaana wa tacala barakadu ka qaada waa burburinaa xoolaha marka hadday riba soo gasho xooluhu waa baraka beelaayaan ugu yaraan ama waaba halaagsamayaan oo dabaa qabsanaa markabkaa la quusa oo badda kula quusa hadday sidooda caadiga u badbaadaanna waxay noqonayaan xoolo bilaa baraka ah qofka iska luhuna qanaco ma ku qabaayo olol ayaa qalbiga u washidnaaha maantao dhan waa iska gubana faqriyaa qalbiga u washida cabsiya walwalaa lagu fura ku xasili maayo ku raaxaysan maayo ku dhadhansa u maayo xoolaha tirada badan oo uu ribada ka shaqeeyey riba marka waa kabiira min alkabaa'ir qof walba marka ogaaw macaamilka aad ku macaamile macaamil ribaa ma yaa mase maaha haddowsan riba ahaynuu beec yahay beec waa xalaal ilahay ayaa xalaaleeya subxaanahu wa tacaala hadduu laakiin ribo yahay ilaahay ribada waa necab yahay ribadan ilaahay waa xarimay ka fogow hadduu ribo yahay shaygaas macaamilkaahi oad ku macaamileehu hadduu ribo yahay ribada ka fogow haddaad cilmi u leedahay waxaan waa kaas haddaad cilmi ulahaa weydo fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun ayaa meel ku taalla ahlu dikriga waxaa laga wadaa dadka ahlu cilmiga shaygan qofka cilmiga u leh fadhiisi kara aqoon fiican u leh aayad iyo xadiid u deliisho kara qofkaas ula tag shayga noocaas ah haddii shaygu kaa dheh galo ood aqoon weydo maxalaala maxaaraam ah ayadana maxaa kula sinan ka fogaa waa mushtabihaadkii la sheegee waxa kugu qasbaahu ma jiraan macaamilka noocaasi inaad iska dhaaftaa kuu fiican oo aad ka dhowrsato marka ribo waa shay aad iyo aad ilaahay subxaana wa tacaala oo u reebay nebigiisuna u reebay calayhi salaatu wasalaam muslimiintuna xurmadeeda iyo xaaraantinimadeeda isku waafaqsan yihiin dadka muslimiinta marka ha ka fogaadeen wallahu subxaana wa tacaala aclaa waclam wabilaahi altawfiiq